agaasimyaalka imtixaanaadka wasaaradda walbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo waybayo kormeerena xaruntus ku dareera sixitaanka imtixaanka fasalka tumi i lamaad ee wasaaradii horeynqaadi agaasimyaalka yaa halhal kormeeri fasalada sixitaanka imtixaanaadka waa inayo warbixin ku dhugunsadeena guddiga sixidda imtixaanaadka galanta kahaya axmed abdi axmed madaga sixitaanka imtixaanka qaran iyo sharaxaadku b dharku sumarow imtixaanaadka markii la saxow in qof macalina oo saxe laydhaa magaciisa ama imtixaan saxa ayay ka bilaabantaa waxaa shadda koowaad dadka sawiradu waa dadkii saxayaasha ay u taagan yihiin waa tallaabada koowaad ee habraaca sixidda imtixaanku uu maro saxaha imtixaanka marka laga gudbo waxaa ku xiga qof labaad oo la yidhaahdo hubin ama horjoogi si guud qofkani wax ma saxo isagu laakiin waxa uu hubiyaa wixii lasoo saxay dabcan dad badan waxay soo soceen boqolkiiba boqol ma wada hubin karo laakiin bercentage cayiman ayuu hubiyaa waa hubiyaha koobaad qaabka imtixaanka loo soco intaas keliya laguma dayna si cadaaladda loogu dhowaado ama wax cadaalad u dhow loo helo waxaa jira hubiyo labaad oo qofkaasi kusii xiga oo isaguna ah qofka hubinta labaad lagu magacaabo agaasimaha imtixaanaadka ee wasaaradda walabarashada dowladda federaalk soomaaliya xuseen muuse iyo qaar ku mid a agaasimiyaalka imtixaanaadka ee wasaarado maamul goboleedyada dalka iyo weybayoona ku daweyna qaabkii hoon aragan siduusan dareer sixitaanka imtixaanaadka
ujeedka ay ku yimaadeen halkan oo ay kusoo kormeerayaan waxay tahay in ay bal arkaan hanaanka iyo habka imtixaanka loo soxo ayna goobjoog ka noqdaan habka uu maro imtixaan sixidda ayagana markhaati ay ka noqdaan maadaama ay qeyb ka yihiin maamulka imtixaanaadka waxaan maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha agost soo booqanay xafiiska imtixaanaadkii shahaadooyinka oo ay ka socoto shaqadii sixitaanka imtixaankii qaranka runtii waxaan bogaadin mudan sida shaqadu u socoto loo dubariday loo agaasimay hawlwadeenna loo carbiyey shaqadana ay gacanta ugu hayaan waxaan soo aragnay maado kasta iyo hanaanka ay u socoto iyo howlwadeennada saxaya runtii waxaa na dhiirigeliyey habka transbarentiga ah oo ay u socoto qaab sixitaanka imtixaanka runtii waxaan rabnaa in si guud aan uga mahadcelin uguna dhiirigelino sida cadaaladda leh wanaagsan daah furan ee imtixaanka loo saxayo waxaa hubaalah in ay joogaan macalimiin iyo mas-uuliyiin u tababaran oo nidaam kasta oo brosees imtixaan uu mari lahaa laga taxadaray hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd sixidda hadday noqon lahayd maaragtay sidii haddii uu brosees ama wax khaldamo loo dabageli lahaa si guud
sida habsamid leh ee u socoto sixitaankii imtixaanka runtii waxaan aadda ugu qanacnay qaabka imtixaanku u socdo iyo sida macalimiinta ay u saxayaan oo transbarenty cadaalad ah aysan ogeyn ardayga wuxuu yahay iyo meeshuu ka yimaaday ay keliya ogyihiin inay saxayaan imtixaan ardayga uu leeyahay oo keliya bulshada waxaan rabnaa marka inaan u caddayno in halkan ardaydii imtixaanka gashay in imtixaankoodii lagu saxayo qaab cadaalad ah dhowaan yaala filahaya in ilaka dhawaaqa natiijadii imtixaanaadka fasalka tumi lamaad ee wasaaradda walabarashadii dalka qaadi